إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga al furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalk ayaa waxa ay ku nafwaayeen dagaal saakay xarakada shabaabul mujaahidiin ay kula jarmaaday fariisin ciidan oo ku taala deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud muasasada alkataib ayaa waxaa lagu wadaa inay baahiso filim dukumentari ah oo saddex luuqadood ku baxaya kaas oo aada muhiim u ah warkii ka baxay ciidamadii dowladda federaalka dhowaan looga laayay deegaanka budbud ayaa weli sanka lala haystaa inkasta oo dadka deegaanku ciidamada oo fuuray iska aaseen xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa dignin waxay u dirtay dhinacyada uu xasan sheekh maxamuud ka iibsanayo dholol dan guud ah iyo kuwo dad masaakiin ah laga dhacayo oo muqdisho ku yaala weliga shabeellaha dhexe ayaa waxauu ka hadlayay hogaamiye mooryaanta macawsiliyada shabeellaha dhexe ka tirsana oo budbud ciidamadii lagu dilay ka mid noqday asiga oo geesta kalena ka waramay asalka askarta loo bixiyey gorgor iyo danab amaba bangaraaf dadweynaha ku dhaqan deegaanka kuunye barow ee walaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa maalintii shalay goob fagaare ah waxa ay ku daawadeen dabaaldegyo lagu qabtay garoonka sayid maxamed cabdulla xasan intaa waa qodobadii warku waaweynee dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka ayaa ku nafwaayey dagaal saakay xarakada shabaabul mujaahidiin kula jarmaaday fariisin ciidan oo ku taala deegaanka masagawaay ee gobolka galgaduud cabdifatax maxamed qaasim ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahin ayaa ka soo baxaysa weerar culus oo ay saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen xero ay askarta dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka masagawaay oo ku dhow degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud wararka naga soo gaaraya goobta dagaalka ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka halkaasi loogu geystay khasaare ba-an lagana dhigay hal dhumay iyo hal dhaan raacay gaadiidkoodana wuxuu noqday wax la gubay iyo kuwo laga furtay oo ay kaxaysteen ciidamada mujaahidiinta dhimashada askarta dowladda federaalka ayaa sii cagacageynaysa saddex iyo toban ay ka mid yihiin saddex nin oo ahaa abaabulayaal dhaqdhaqaaq badan oo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay ku howlanaa abaabulidda maleeshiyaad macawiisley ah kadib markii ay qandaraas uga soo qaateen howshan xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka sidoo kale waxaa dowladda federaalka weerarka uga dhaawacmay toddoba askari oo qaarkood lasoo sheegayo inay garaab yihiin amaba xaaladoodu ay aad u liidato gaadiidka laga soo furtay ee u gacan galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kale ah gaari cabdibile ah oo uu ku rakiban yahay qori dheshiika ah labo gaari uu ku xiran yahay qori bitem ah gaariga saddexaad waa qooqan midka afaraadna waa gaari nooca yaryar ee raaxada soomaalidu ay u taqaano war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ku saxiixan yahay sheekh cabdilcasiis abuu muscab ayaa goor sii horeysay lagu sheegay in ciidamada saaka lagu weeraray masagaway ay ka mid ahaayeen kuwa shisheeyaha u karaysan ee loo adeegsado dagaalka ka dhanka ah ku dhaqanka shareecada islaamka saraakiisha ugu caansan ee dagaalka lagu dilay waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdulle geeljire cusmaan macalim axmed iyo ibraahim maxamed cusmaan baraha bulshada ee internetka waxaa lagu arkayaa sawirada qaar ka mid ah saraakiishan lagu dilay weerarkaasi oo la sawiran xasan sheekh sarkaalka lagu magacaabo tareedishe oo ka mid ah hogaamiyaasha ciidamadii masagawey lagu laayay balse goobta ka maqnaa markii uu weerarku dhacayay ayaa waxa uu qiray geerida saddexda oday ee abaabulayaasha macawiisleyda ahaa waxaana uu sheegay in markii la dilayay ay wateen qoryaha i k forty sevenka islamarkaana ay dagaalamayeen nabadoonadii dagaalku ku dhintay waa sidii nabadoonadii hore ugu dhintay dagaalka qoryahooda watoo dagaalamayo kaley ahaayeen wayna dagaalamayeen waktigoodaa soo galay dagaalka waynu ku dhinteen qoryahoodayna wateen sidii nabadoonada hore nabadoonna xaajiroog oo ka mid ah waxgaradka beesha wacaysle ee galgaduud ayaa dhankiisa sheegay in saddexda oday ay ahaayeen kuwo musiibo ah oo dhibaato ba-an ku hayay beesha iyo deegaankaba dhammaantoodna aqoon shakhsi ah ayuu u leeyahay waxa uu marka hore ka faalloonayaa cusmaan macalim axmed ismaan macali axmed ninka la dhihi jiray ismaan xarfadlena loo yaqiinay wuxuu ahaa nimankii baadil ogayaashahay oo xaqdiidayaasha ahay qabiilada dagaalada ku horseedi jiray baadilka ah ee deriskoyga ah amba derisla dirirka ninkii hogaami jiray buu ahaa ninkii wuxuu ahaa suufiyada garabkeeda ahay nimanka mushrikiinta ragga difaaca oo garabka ka taagan uu ahaa nin qaa'ina oo qaa'inimadiisa ummadda soomaaliya ay og tahay khaasatan reer wacaysle fidno dhex joogto ilaahay uu ka waday waaye ninkaasu haddana mar xilligii taree disho ninkii raggii hagaayay buu ka mid ahaa etoobiyaanka cadowga soomaaliya soo jirootiga dalka raggii kusoo hogaamiye uu ahaa sidoo kale waxa uu ka faallooday sarkaalka lagu magacaabo ibraahim maxamed cusmaan ibraahim maxaad khandaraaska beriga uu soo qaatay waxaa ka mid ahay haddii aan dib ugu noqdo inay dadka gaalaysiiya la yiri sumeeya la yiri kaarar loo soo dhiibay reer yurubiya gaalayo dastuuriya oo dhan dimuqraadiya ay wadaan ummadda la yidhi saddex bilood ku sumeeya kabacdina in kaar lagu dhajiyo la yidhaahdaa nagaadna lama tihin oo dembiilaha tiina qoraga qaata shacabka la yidhaaho lagu fidneeyo intaas bay wadeen kandaraasku kaas buu ahaa ilaahay yaa beeneeyey warkoodii waa been wax kaleenta ma ahin ummadda inay sumeeyaan waxaa waaye dooligu markuu badarkaa barto basalaa loogu daraa sun suntii yareeday shacabka ugu dari rabeen ay ku fidnay rabeenee tawxiidka ay uga saari rabeen ilaahay baa rijaalu tawxiid guuleeyey xaajirooga ayaa sidoo kale ka warramay sarkaalka saddexaad ee lagu dilay weerarkii masagaway ishi bugtay ku bikacso ibraahim cabdulla geeljir wuxuu ahay waa la og yahay muddo badanaa loo baaqo layidhi nin nin daabaatahay iska imaad waa layska kaa cafinayaa imaad baa layidhi hadda saacadiisi yaa ilaahay subxaanahu watacaala ilaahay wuxuu yidhi qad jacala allahu likulli shayin qadran wuxuu yaallaa masegawaay ayuu lugta taagayaa shalay hewaanadii waa diiday ilaahay in qur-aankiisuu ku sheego ku yidhi afa anta tusmicu suma ow tahdi lcumya waman kaana fii dalaalin mubiin waxaad ogeeday waana aan u geysannay ibliisaa ka dallayday berigana ibliis waa kaas ka masali shaydaan id qaala liinsaan ikfur falamaa kafar qaala inii beriyu ninka waa kaa garabkiisuu ka baxasu yidhi anigu beri baan ka ahay cabdulla geeljirow shaqa kuguma lihiye naarti waa taas minaad dhedhemi rabta dhedhemi si kastaba ha ahaatee ee weerarkii saaka lagu burburiyey xeradii ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka masagawey ayaa ku soo beegmaya iyada oo muddo laba maalmood oo qura laga joogo markii cagta la mariyey xeradii ciidamada dowladda federaalku ay ku lahaayeen deegaanka budbud oo hoostaga degmada galcad ee isla wilaayadaasi marka laga yimaado askarta saaka lagu dilay weerarkii masegawa intii firxatay ayaa waxa ay orod ku tageen degmada ceeldheer ee dhacda xeebta badweynta hindiya wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya dhanka galgaduudna waxay sheegayaan in ciidamada dowladda federaalka fariisimayaasha ay ku hareen ay haatan yihiin kuwa gilgilanaya oo ay ka raran yihiin islamarkaana laga dareemayo saansaan ah inay halkaasi isaga carari doonaan saacadaha ama maalmaha soo aadan ee soo socda weerarkan ayaa sidoo kale waxa uu ku soo beegmaya iyada oo khudbadihii ay shalay jeediyeen madaxda dowladda federaalk oo ugu horeeyo xasan sheekh laga dheehanayay quus iyo niyajab afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab a-sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere dhankiisa kelimadii hambalyada ee ciidda waxa uu ku sheegay inaysan kartidooda iyo awoodooda ku helin guulaha isdabajoogga ah balse ay yihiin gallado uu allaah ku manaystay addoommadiisa mujaahidiinta ah ee ku dagaalamaya jidhkiisa muasadal kataib ayaa waxaa lagu wadaa inay baahiso filim dokumentary ah oo saddex luuqadood ku baxaya kaas oo aada muhiim u ah ibraahim xasan ayaa arrinkaa inooga faalloonaya cabdulaahi waad mahadsan tahay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa ballanqaaday inay baahin doonto filin aad u xiiso badan oo dokumentary ah cabdulaahi filinkaasoo maalinta shalay la baahiyey horodhac ku saabsan filimka iyo waxyaaba ka turjumayo cabdulaahi waxaa ii suurto gashay inaan filimkii aan helo oona daawado runtii waa filin aad u xiiso badan marka horeba filimka waxaa lagu bilaabayaa duulaanka lagu soo qaaday shareecada islaamka ee ka hirgashay geyga soomaaliya waxyaabaha runtii filimka soo muujinaya waxaa ka mid ah in dagaalada ka socda soomaaliya ay gadaal ka riixayso amaba ay horboodayso dowladda maraykanka ee maanta caddaysanaysa in waddankan soomaaliya ay rabto inay ku maamusho dimuqraadiyad sida filimka lagu soo bandhigayo cabdulaahi filimkan runtii waa filin dogmentaria waa filin ku baxaya saddex luuqadood waana filim runtii aad u xiiso badan oo markaad daawanayso runtii waxaa kuu muuqanaya cadowtooyada gaalada ee u qabto dadka muslimiinta cabdulaahi filimkan runtii waxyaabaha uu ku saabsan yahay si guud ahaan waxaa ka mid a ciidamada danab ee uu samaystay maraykanka runtii waxaa laga hadlayaa ciidanka danab goortii la aasaasay iyo iyo ujeeddada loo aasaasay iyo danaha uu maraykanka ka leeyahay waxaa la soo gudbinaya macluumaadyo ciidanka danab ku saabsan marka cabdulaahiyo gaboodfallada ay geystaan iyo waxyaabahaas ayuu filimka soo bandhigayaa ayadoo marka dambena filimka uu soo muujinaya cabdulaahiyow gumaad loo geysanayo ciidanka danab ee ku sugnaa degmada galcad ee wilaayada islaamiga ee galgaduud filimku wuxuu soo muujinayaa weerarkii galcad iyo sida uu u dhacay cabdulaahiyow filimka intuu socdo waxyaabaha soo muuqanaya waxaa ka mid a mid ka mid a istishaadiyiintii galay weerarkii galcad oo runtii mujaahidiinta kula ballamaya inaysan dib u soo noqon oo isagana uu furi doono albaabka
hamladan tanga yaha dhaha gaadi tii boorsayaalkaya ka gaadadaasay ka godoomasay ku tawaasi albaabka unni furaan كدوعدان إن شاء الله تعالى أفتن تاين إلهي سبحانه وتعالى كوكادان شريف سين سيدن وسكوكي هذا سين ما يبقى بلن نيوان قد ديدن كديدة تان
marka cabdulaahi ee filimkan oo runtii aad u xiiso badan macluumaadyadu uu xambaarsan yahay iyo waxyaabaha uu daaran yahayba waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijyadan nagu soo aadan isagoo faahfaahsan filimkana waxaa la ballanqaaday insha allahu tacaala inuu soo bixi doono caawa dhegaystayaasheenana marka filimkaasoo dhammaystiran dhuuxa iyo barnaamijyadeena soo socda ayay ku dhegaysan doonaan insha allah urkii ka baxay ciidamadii dowladda federaalka dhowaan oo looga laayay deegaanka budbud ee gobolka galguduud ayaa weli sanka lala heystaa inkasta oo dadka deegaanku ciidamada oo fuuray iska aaseen dadka deegaanka ayaa weli waxay ku howleeyihiin arrimaha nadaafadda shalay ayaa konton askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah waxaa lagu duugay dhul baadiye ah oo deegaanka budbud hoostaga ciidamadan ayaa xarakada shabaabul mujaahidiin waxa ay ku dishay dagaal dhowaan halkaa ka dhacay laba habeen ayay meydadka ciidamadu bannaanka yihiileen dugaagga ayaana dushooda isku warsaday walaayada galguduud iyo dadka deegaanka ayaa isla gartay in meydadkan haddii aan la aasin ay caafimaad darro dadka iyo dunyadaba u keeni karaan sidaa aawadeed ayaa loo go'aansaday in la duugo dowladda federaalk ayaa u taag weyday islamarkaasina ku dhici weyday in meydadkeeda ay doonato kadib markii dagaalkii budbud ka dhacay lagu jebiyey halka oo askarta lilaahi ka sokow hub iyo gaadiid dagaalba looga furtay ciidamada ku sugan degmada galcad oo budbud ay daris yihiin iyo kuwo ku sugan deegaanka ceel cali axmed oo budbud ay soohdin leeyihiin ayaa go'aansaday in aanay doonin meydadka saaxiibadood iyagoo ka baqayay in iyagana la laayo hubka iyo gaadiidka ay wataana laga qaato xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa waxa ay digniin u dirtay dhinacyada uu xasan sheekh maxamuud ka iibsanayo dhulka danta guud ah iyo kuwa dadka masaakiinta ah laga dhacayo ee muqdisho ku yaala maxamed amiin ayaa warkan faahfaahinaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa ka hadlay boobka baaxadda leh ee uu madaxweynaha dowladda federaalka ku hayo bulshada magaalada muqdisho gaar ahaan dhulka danta guud iyo kuwa dadka shacabka ah ay leeyihiin waxa uu sheegay in xasan uu horay u xaraashay kheyraadka badda islamarkaana kusii darsaday in isaga iyo qoyskiisa hoose ay la wareegeen ilaha dhaqaalaha ee magaalada muqdisho waxa uu tusaale u soo qaatay in uu ceeriyey gaadiidleydii qaadi jirtay dadka garoonka diyaaradaha u socda iyo kuwa ka soo degayaba kuna bedelay shirkad uu isagu leeyahay intaasi waxaa dheer oo uu tilmaamay in dhulboobka uu meeshii ugu darnayd gaaray dhammaan hantidii caamka ahayd ee bulshada lahayd waa uu xaraashay xaafado dhan oo deg guud ahaa ayuu dadkii masaakiinta ahaa ee tobannaan sano ku noola ka saaray kadibna isaga ama qoyskiisa ama saaxiibbadiis ku wareejiyey horey waxaan u sheegnay in dagaalka dhaqaalaha ee uu xasan gurguurte ku dhawaaqay uu doonayo inuu hantida reer muqdisho ku boobo maanta iyadii oo dhab ah ayaad indhihiinna ku aragtaan waxaa qaylo ka baxaya dadka guryahoodii laga baxsaday dhulkoodii laga boobay shaqooyinkoodii lagala wareegay ee baraha bulshada ka ooynaya ayaa caddayn idinkugu filan waxa uu soo wado ayaana ka sii daran sidoo kale afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa digniin u diray cid weliba oo xasan sheekh shurako kula ah dhulboobka ama uu ka iibsaday dhulalka danta guud waxaan halkan digniin uga dirayna cid walba oo uu murtadkaas iyo maamulkiisu ku wareejiyeen ama ka gatay hanti caama oo ummadda ka dhexaysa ama cid walba oo dhul dad masaakiin ah laga xoogay uu murtadkaasi lacag uga qaatay ama dejiyey hantidaas masaakiinta laga xoogay kuma naaxaysaan dhul dadkii lahaa laga boobayna daaro intaad ka dhisataan kuma raaxaysan doontaan ee hantidiinna haysaga khasaarina ayaannu idin leennahay xildhibaanno uu ka mid yahay daahir amiin jeesow ayaa xasan sheekh horey ugu eedeeyey in uu ummadda dhuunta qabtay meel welibana uu ka samaystay shirkad liddu ku ah ganacsatada kale ee xurta ah lama oga waxaa xasan sheekh ku kallifay boobka hantida dadweynaha mana jirto cid sii tix raacday taariikhdiisa dambe si loo ogaado halka ay gaajadani uga timid weliga walaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka hadlayay hogaamiye mooryaanta macuusleyda shabeellaha dhexe ka tirsanaa oo budbud askartii lagu dilay ee ka mid noqday asiga oo geesta kalena ka waramay asalka askarta loo bixiyey gorgor iyo danab amaba bangaraaf sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukada waaliga walaayadda islaamiga ee shabeellaha dhexe oo shalay jeedinayay kelimad ku saabsan munaasabadda ciidulfidriga ayaa waxa uu soo hadal qaaday duulaanka dowladda federaalk ah oo maraykanka shanaysa ay ku soo qaaday gobolka shabeellaha dhexe iyo gobollada kale ay dariska yihiin wuxuu sheegay in ciidamadii soo duulay qaar badan oo ka mid ah cagta la mariyey islamarkaasina xarakada shabaabulmujaahidiin ay laysay sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukade waxa uu soo hadal qaaday nin la ohan jiray dhega dheere oo ka mid ahaa dadkii ku noolaa walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe laakiinse isu bedelay hogaamiye ka tirsan mooryaanta macuusleyda ee ku garabka ah maraykanka iyo dowladda federaalk ah kaa oo aakhirkii dagaalkii dhowaan ka dhacay deegaanka budbud ee gobolka galgaduud lagu dilay nimankii meeshaas ka soo baxay inta darboo ku dhacda hadda isu sheegi mayno hilulagaab aa lagu bilaaba soomahay kadibna xawaaliyaa lagu xojiyey galcadaa lagu xojiyey aalbacdaa lagu xojiyey daarunacmaa lagu xojiyey ruunulgoodaa lagu xojiyey maxaa u dambeeyey budbudaa u dambeeyey soo maha dhega dheeraha geedkii u yaalaa layidhi tallaasho u yaalaa layidhi waxaa laga waayey war ilaahay kitaabkiisa ka leexo dhega dheerow adduunkaaga yaa mukuyaalaha xalo dhan iska waraysa mihuu yaalla
sheekh yuusuf sheekh ciise kuba ku tukaday waxa uu xusay in ciidamada dowladda federaal ka tirsan ee ku sugan degmada galcad ee gobol galguduud gobolka shabeellaha dhexna deris la ah ay go'doon yihiin ikhwa marka nimankaas walaayada shabeellaha dhexe waxay ahayd afkaan oo kale ahayd af wuxu hadday af galaan ma og tahay inay soo noqdaan waa halis inay kasoo noqdaan haddii gobsku taabto meel taabto annagu waa qanqaniinaynay markaan shabeellaha dhexe ahayd waa qanqaniinay waa qanqaniinay inta dhexdaan ku gaarta qaniiyay noqotay waxay soo galeen intay galeen dheefshiidkii shabaabay u dhaadhaceen waxa dheefshiis tegey korma laga sugaa ya nimankaasu dheefshiiday galeen maalintii ay soo dhaafeen caalbacdi inta inta u dhaxaysa waxa ku dhacay soo warkamaysiin haddana gadaashooda la jiraa nin soo kaadi kara gallibaax galcad kuwa jooga gallibaax tegi ma karaan waa ka xaaraam dagaal keliya ku tegi karaan haddii warka laysku dudsho moogta waa qabayna waa ku degayna waa bismillah armaan la ku dega aad tiraado moogta sideedaba oo war lagaaga adkaado moogta ya war haddii lagaga adka warka loo kala adka waad moogtahay war dad ma dila moogta dowladda federaalka ciidamadeeda kuwa ugu adag waxay u aragtaa kuwa danab la yidhaahdo amaba bangaraaf ee maraykanku uu tababaray iyo weliba kuwa la yidhahdo gorgor ee turkigu uu tababaray haddaba ciidamadaas asalkoodii halkeebay ka yimaadeen dowladda federaalka ah seme loo ogol yahay saraakiil iyo hogaamiyaal kale oo haba yaraatee wax damiir ah leh sheekh yuusuf sheekh ciise koba ku tukaday ayaa arrintaa ka hadlaya ciidanka lugi gorgorka iyo bangaraafta lagu sheegaa maarkano waa ciyaalka hadda muxuu ah marka oo u canuka dhahayo joobaarkano maqaayid aan joogi jiro ciidanka dhan labana maxay yihiin wixii derbiyada fadhi jiray iyo wixii baarshadaha iyo wixii ciyaal tuugaha iyo ciyaal gidaarkii aan la soo aruurshay saa tuuta iyo lagu gorshay bangaraf lagu qoray bangaraf taliyahoodina waxaa laga dhigay nin laba kuyo toddobadii qabiil u dagaalamayo baan ku dilayo reebaadan weligiis dugsan lageyn iskoolalagiin oon waxna qor waxna akhrin waxa dhammoon laydiin buunbuunaayoo laydiin gorgora horta waa kuwaas inaad fahantiin al rabaa jenaraalada watana waaba taqaaniin oo adagkeeda ka dhasheen looguma talagelin haddii jana jananka etoobiya ku caqliya oo jananka kenya ku caqliya loo dhiibo hadday ciidan soomaaliyeed noqdaana waxay u dirirayaan laga fikiraa waxay u dirirayaan murtad kasta ha aada ninku hadduu nin mabda' la yahay oo soomaalinimo calal aqal la yaqaano ma ogola etoobiya iyo kenya iyo maraykan ma ogola nin qiimo leho soomaaliya ama soo ama ha ahaado wadani ama ha ahaado walaad ama ha ahaado waxgarad ama ha ahaado nin schoolar oo wax yaqaano oo iskool wax kasoo bartay jaamacad ka baxay ma la ogola nin qiimale lama ogola dadka wax laga dhigaya waa u jeedin culays xoog laayay wajahaysaa dowladda federaalka ah oo ciidamadii duulaanka ay soo gelisay in badan oo ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ay dhegta dhiigga u dartay islamarkaasina hubkii iyo gaadiidkii ay wateen la wareegtay dadweynaha ku dhaqan kunyo barrow oo shabeellaha hoose ka tirsan ayaa shalay goob fagaara ah waxa ay ku daawadeen dabaaldegyo lagu qabtay garoonka sayid maxamed cabdulla xasan mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya shalay oo ahayd maalin ciidaha deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waxaa ka dhacay dabaaldegyo farxadeed iyo damaashaad ciideed oo ay bulshada qeybna daawanaysay qaar ka kalena ay ciyaaraha ka qayb qaadanayeen afar kooxood oo ka kala socday xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay kunyo barrow ayaa ku tartamay ciyaaraha halkaas ka dhacay wareegyo kala duwan oo la isla soo maray kadibna waxay guushu raacday kooxda u tartamaysay xaafadda aljaziira kuwaasoo dhibco badan ka keensaday ciyaaro kala duwan oo ay ka qayb galeen markii ay ciyaartu soo dhammaatay kadib waxa inoo suuro gashay inaan waraysi la yeelanno hogaamiyaha kooxda xaafadda aljaziira iyo qaar ka mid ah tartamayaashiisa ugu horreyn guddoomiyaha ayaa inoogu warbixiyey ciyaarihii ay ka qayb galeen iyo siday ugu suuro gashay inay xaqiijiyaan guushaas waxaan ka qaybgalnay tartamo badan cayaaro aad u badan aan ka qayb galnay tartanka xariidka waan ka qayb galnay tartanka sakeel buuxinta biyaha waan ka qayb galnay tartanka orodada waan ka qayb galnay tartanka bootinta waan ka qayb galnay tartanka kuraasta waan ka qayb galnay tartanka macnaha xaad kursiga waan ka qayb galnay iyo tartanka dameeraha runtii ciyaar sanadkan lagu soo kordhiyay waan ka qayb galnay magac koox ahaan waan ugu qayb galnay dhowr wareeg bay ahayd tartanka macnaha xariidka laba wareeg bay ahayd kulankii hore koox baan isqabilinay waan ka badinay kulankii labaadna finaal buu ahaa laba wareeg taas aan ku badinay dhibco macna waxaan ku qaadnay konton dhibco malaan ku qaadanay oo aad iyo aada insha allahu tacala dadaalkeena oon badinay iyo macnaha tayadiina oon badinay waxaan ilaahay subxaanahu watacaala man waafajiyey inaan galno kaalinta koowaad ee xagga macnaha abaalmarinta sidoo kale wuxuu ka warramay abaalmarinta ay guddoonsiisay wilaayada shabeellaha hoose waayahay maxaa abaalmarin u hesheen runtii macnaha xayd walaayadu waxay abaalmarin ahaan nooga dhigtay lacag dhan afar milyan oo shilin soomaaliya ayaan la siiyey oo halkaas noogu guddoonsiiyey doolar ahaan meeqay u dhigantaa lacag doolar ahaan waxay u dhigantaa iaad adiga taqriiban lacag adiga laba boqoloo doora oo camal wax dhiman ayay u dhigantaa runtii guushaasi waa guul taariikhi ah waa runtii guul aanan iloobi doonin insha allahu tacaala kooxdan ay ka faraxsan maadaama sanadkii hore cayaar badan aan dhuminay dhibco badan aan luminay sanadkan insha allahu taala dhibcaha aan luminay waa dhibco aad u yar oo tartankii orodka dheer oo nalaga badiyey iyo tartanka kuraasta oo nalaga badiyey maalin inta kale anaga ayaa soo xarin insha allahu tacaala sanadka dambe hadduu allana gaarsiinayo oo ciidu arafaha ama ciidul adxa haddii ilaah yidhahdeen waxaan jecelnaha kooxda cayaartooy badan inaan kusoo biirino qaar ka mid ah tartamayaashii ka qayb galay ciyaaraha ayaa iyaguna ka hadlay sida ay u arkaan guusha ay u soo hoyeen kooxdooda cabdulaahi cali cabdikariin ladhahan magacayga waa u qayb galay tartanka hargjiidka buutinta orodka tan dameeraha tan sakeelaha intaasaa ku qaybgalay alxamdulilah maasha allah mujaahidiinta kuma xasan waayahay abaalmarina hesheen ka horan abaalmarintii adiga maxaa ka soo gaartay abaalmarinta waxaa iga soo gaartay beeso oo sagaal doollar lacag ah ayaa iga soo gaartay afar milyan lacag a qaadanay meeqa ahaydeen tir ahaan kooxdiin toban iyo toddoba qof waan ku dhawaay sidaa anigoo ah xasan axmed oo loo yaqaana samoone waxaan ku tartamay musallaha sayid cabdil xuseen ayaan ku tartamay waxaan ku tartagnay afar xaafadood anika u ayaarayno aafada aljasiira u ayaarayno maasha allah alxamdulilah ilaah ka mahadsan waa ku guulaysanay kaalinta koowaadaan galnay kooxda aljaziira ee kaalinta koowaad ka gashay tartankii dhacay maalintii shalay ayaa sanadkii hore waxay ku soo baxday kaalinta labaad tartan ay ka qayb gashay waagaas warkii o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duurnimadan waa inaga intaa